sababta loo afduntay kowdii koob iyo soddonkii bishii maarj markii ay taariikhdu ahayd ayaa uu isaga inankan aan adeerka u ahay walaalkay dhalay oo amakireeshinka garowga ka soo baxay ayaa niman gaadhi wato oo hubaysan sida uu noo sheegay taleefonka uu nooga soo sheegay ay qabteen way kaxaysteen markaa waxay geeyeen magaalo la yidhaahdo dangorayo oo garowge toddobaatan kilomitr malaha meelaha ku jirta sida la sheegayo markii afduubkaasi uu dhacay waxay u ogolaadeen nimadii in taleefonkii ay kala soo xidhiidhaan iyo hiladoodii markaasu inankii adeerkaan u ahay nala soo xidhiidha warbixin kalan idiin sheegay markaa markaasuna siiyey inanku waxaan codsanay markaa in balqoladan afduubtay uu noo dhiibo taleefonka noogu dhiibo si aanu waxisu weydiinno markii aan la hadalay qoladaasna waxay noo sheegeen in ay inamadan u afduubeen aano nin burco ku xidhan oo ku eedaysan malaa oo qoyskooda ah oo ku eedaysan arrin kufsiya oo maamulka burco ku xidhay halkaas ilaa kaa la soo daayana waxay noo sheegeen in aan la soo dayn doonin kadib waxa ay naloo sheegeen markii dambe markaanu la xidhiidhnay qolooyin reer somalilan oo puntland jooga inay arrintii dabagalaan dowladda puntlandna ogeysiiyaan dowladdii puntland runtii way ka howlgashay si fiican bay uga howlgashay sida naloo soo sheegayo waxaa nimankii afduubayaashaha ay u kaxeeyeen magaalada la yidhaahdo magaalada xeebta ku taalla ee la yidhaahdo garo ayl ayl ayay u kaxeeyeen halkaasay iminka ku sugan yihiin inamadii sida la sheegayo wax dhibaatay runtii may gaadhin oo inamadu way nala soo hadlaan waanu la xidhiidhnaa oo telefoonadu way u ogol yihiin wax dhibaatay runtii may gaadhin laakiin de waxaa nasiib daraa in cid aa beri ah oon dembi geysanin in qof kale oo dee xukuumad gacanta ugu jiro sharcigii hor yaallo oo aan weli go-aanba laga gaadhin oo eedaysana ah in loo afduuba ayaa aad arrin aad u xun ah runtii tallaabada haddii arrintaas waxba ka suurtala geli weydaan tallaabada aad qaadaysaan ka faalmi ahaan maxay noqonaysaa bismillah wallaahi horta annagu kolley dee dad reer somalilanna baanu nahay muwaadiniin reer somalilan baanu nahay inamadan la haysta waa inama muwaadiniin oo reer somalilana tallaabadii ugu horreysay aanu qaadnay waxaanu isnidhi waa tii dee halka ugu habboon markaanu sharci eegnay waxaanu isnidhi laamaha amniga ee somalilan markiiba waanu wargelinay taliyaha qaybta bariga oo ay labadaynanba ka tirsanaayeen xaafadahooda ay ka tirsanaayeen waanu gaadhsiinay waxaananu ka codsannay in uu jananka biliiska iyo wasiirka arrimaha gudaha arrinteeda uu gaadhsiiyo oo xukuumadda somalilan ay dee ka howlgasho sidii muwaadiniinteeda halkaa ku afduuban looga soo dayn lahaa marka dabcan weli waxaanu ka sugaynaa jawaab xukuumaddeenna somalilan baanu jawaab ka sugaynaa waxaanan filayaa in dabcan taladee xukuumaddu ay gaadho iyo go-aan sharcigu ogol yahay uun in laga qaadi doono haddii aan la yidhaahdo ee aanaan anagu talada kolleyba aanaan islahayn ayna noo qorshaysan cidaan dembi lahayn u aaneeyo dhibaateeya isma lihina laakiin waxuun waad noo qorshaysan si kastoo inamadayadaas ay kusoo bixi doonaan in aanu ilaahay iidankii samayn doono weliba wadda silmiya aanu u mari doono ilahay iidankii wadda sharci iyo xukuumadeed aanu u mari doono haddii aan la yidhahdo waxaan farayaa runtii in ilaahay wuxuu ihi walaa taziru waasiratan wasra ukhra dembi qof leeyahay de qof kale laguma ciqaabi karo aanadaana waxaan filayaa soomaali waa tarragaadisay waxyaalaha dhibaatada inoo geystay ee soomaali halkaa geystay guud ahaan waxaanad moodaa baryahan dambe in waxyaalaha aanada ama dil ha ahaata ama afduub ha ahaata in wixii aanada u dhici jiray inuu soo yaraanayo oo dee halka aynu kasoo maaragtay ilaahay nasri inooga soo rogay inuu kasoo maaragtay ayaad moodaysay inay arrintii dib u soo noqotaana runtii ma qurux badna iyadoo dawlada la kala yahay oo de la kala madax banaaya haddana soomaali way isdhex gashaayoo qof walba danaya ama ganacsi haata ama dee ehelnimo haatee dadku meel walba way maraan marka in cid kale loo dhibaateeyo haw ku kalifina dee anagu maaragtay dhibaatadaha furina baanu leenahay baaqna waxaanu u diraynaa xukuumadda puntland inay ka howlgashay inamada dadka afduubayaashaana waxaanu faraynaa in ay soo daayaan inamadaa sida ugu dhaqsiyaha badan la ilaahay idinka